qiil baa wuxuu leeyahay mee qistun qayb ayaa waajibaya marka xuruuftii oo dhan loo eego yacni waa dee laga reebayaa buu leeyahay intaa uu hore uga sii caajisaysnaa aw bijinaayatin amaa wuxuu ka caajisay qaarkeed buu bijinaayatin waxyeello horeo loo geystay ayaa xuruufta qaar ka sii tegsiisay falmadhabu laa tukamalu diya diyadii lama dhammaystiraya markaa isagoo markii horeba waxyeelo loo geystay ay dhowr xaraf ka sii jartay haddii mid kale u yimaado kan kale u yimi wixiiba la wada saari maayo intii hore iyadoo waa laga reebaya ama waxa ka qaata amaa saamixin maxaa yeele qofka ficilkiisu laa yanbani calaa ficli gayrihi ficil qof geysta ficil mid hore ka geystay kuma dhismo walow qadaca hadduu jaro nisba lisaanihi carabkiisa barhkii ayuu jaray fa dahaba waxaa tegay rubucu kalaamihi kalaamkiisu afar loo qaybiye qayb meeshii oo waxaa ka saamasee waa cagsiyey fa nisfu diyatin diya barhkeed ayaa waajibaya waxau sheekhu leeyahay hadduu jaro nin buu carabkiisa kala barh jaray nisfa lisaanihi ayuu jaray fa dahaba waxaa tegay dabeed xuruuf rubucu kalaamihi hadalkiisa rubucii u dhigmaysa hadalkiisio afar loo qaybiyey meesheed xuruuf udhigmaysaa tagta carabkiina kala bar baa maqan aw cakasa ama waa cagsiye oo carabka oo afar meelood loo qaybiya meel baa la jaray xuruuf hadalkiisa kala barhkiabaa dabeedna tagtay fa nisfu diyatin diyo barhkeedun baa labada masaleba waajibaysaa maxaa yeelay waxaa la leeyahay carabku dee waxa magdhowgiisa ama ay ahayd diyo dhammaystiran hadalkuna sidaas leeg buu ahaa haddii waxyeeladani midkood uun ay raadayso dee diyadu way ka waajibaysa markay labadoodiiba wada raadaysay kafaraha badan unbaa la eegayaa kafaraha badan ayuunbaa la eegayaa maxaa yele hadduu dee kaasi keliyaba waa ka waajibi lahay markaa marka carabka barkii la jaree rubuuculkaraamka u tagay dee xagga carabkaa badanoo kaasunbaa la soo qaaday markan kalena carabka rubucii la jaree nisfulkaraamku tagayna kaasunbaa lasoo qaadaya oo nisfudiye ayuunbaa waajibaya wa fi sawti sawtkiina diyatun ayaa ka waajibaya fain abala hadduu buro macahu la jirkiisa fain abala hadduu buriyo macahu xarakata lisaanin facajaza markaasuu ka cajizay cani taqtiici googoyntii wa tardiidi celcelintii fa diyataani laba diya ayaa ka waajibaysa waqiila waxaa la yihi diyatun diye ayaa ka waajibaysa waxau sheekhu leeyahay haddii qofka laga tegsiiyo sawtkii isagoo carabkiisii iska caadi yahay oo googoyntii iyo celcelintiina karaya ayaa sawtkii ka tegey fa diyatun diya diyatun baa waajibaysaa xayle zayd ibnu aslam waxaa bayhaqi ka wariyay madat isunna fi sawti ida inqataca diya sawtku haddii uu go'o mag ayaa ka waajibta markaa min asunna haddii saxaabigu yidhaahdana xukm marfuuc bay ka dhiganta dee waxaanu ka mid yahay sawtku manaaficda iyo waxtarada loo qastiye ee dee marka la doonaya in wax la ogeysiiye iyo wax qof loo diida iyo markaa waana masalo ay shaaficiyada laftooda ay isku qabteen siraajudiin albulqini oo kale wuxuu yidhi diyada laga waajibiyey sawtku inay kharqal ijmaac noqoto ayay u dhowdahay buuri qaarkoodna sidaas ayay sii xoojiyeen da wuxuu leeyahay sawtka fain abdala haddii uu buriyo macahu maca sawt xarakata lisaan masala carabkii ayaaba iska tawaafay oo aan dhaqdhaqaaqaynin markaa googoyn iyo celcelin ma karayo hadalkii ee carabki fadiyataani laba diyo ayaa waajibayao dee waa laba manfaco oo mid waliba haddii ay kelidee tagto diyo dhammaystiran ayaa ka waajibi lahay markaa sawtkana sidiisa ayay uga waajibi lahay hadduu tago de haddii carabku tawafanay sidiisa ayay uga waajibi lahay markaa labadoodii markay kulmeenna dee laba diyaa ka waajibay qiil baa wuxuu leeyahy diyatun diye ayaa ka waajibaya maxaa yeele maqsuudka hadalku marna dee sawtka ayuu ku tagaa marna carabka oo xarakada daayay buu ku tagaa de markaa waa isla mid un buu leeyahay wa fi dawqi dhadhankii haddii laga tagsiiyana diyatun diye ayaa iyaduna ka waajibaysa waxau sheekhu leeyahay haddii qofka laga tagsiiyo dhadhanka waa macnihii saddexaad toddobaad baan leeyahay masalan waxyeelo carabka looga geystay ayaa wax alliyaaliyo wuxuu dhadhaminayaa ma jiro xawaastii shantaaba ilayna dhadhanku ka mid ahaayeen sidii urta oo kale wax allo wuxuu dhadhaminayaa ma jirto waa isugu wada mid diyatun diye ayaa ka waajibaysa oo dee xawaastaas ayuu ka mid yahay wa yudraku bihi waxaa lagu haleelaa xalaawatun dee macaankii wa xumuuda iyo yar dhamaankii wa maraara qaraarkii wa muluuxatun iyo dee shaygii milixda ahaa wa cuduubatun iyo macaankii oo cis ku dhowdhow watuwasacu calayhinna ayaga ayaa loo qaybin ee fa in naqasa haddii uu nusaamo fa xukuumatun xukuumo ayaa ka waajibaysa waxau sheekhu leeyahay dawqa ama dhadhankaa waxa lagu haleelaa ama yacni ay tahay wuxuu qabtaa waa shay xalaawa macaanka xumuuda oo masalan yar dhanaankii macaan dhanaankiia maraara qadhaarhkii muluuxa markaa waa qadhaariyo markaa dhanaan isku jira cudumana waa macaankii isnoo xalawada ayay isku dhow yihiin kuwa yaalahaas ayaa lagu haleelaa oo bimacnaa lagu kala gartaa wa tuwasacu diyadii calayhina shantaas ayaa loo qaybin haddii markaas mid ka mid a uu masalan kari waayo shantaa mid ka mida ayuu kari waayo wixii qadhadhaa baanu dareemayn ama wixii macaanaa baanu dareemaynba dee diyada khumuskeeda ayaa markaa waajibaya khumusu diya fa in naqasa haddii uu nuqsaamo macnaha waa wada dareemayaa laakiin dareenkiibaa aada u daciifa fa xukuumatun xukumo ayuunbaa ka waajibaysaa nuqsaantaa wa tajibu diyatu diyadii waa waajibtaa iyana fi lmadqi calaalintii wa quwati imnaa'in quwada manituurka haddii ayna la tahiya bikasri sulbin dhabarka jebintiisa wa quwati xablin uraysiga quwadiisii wa dahaabi jimaacin iyo galmada tegiddeedii waxau sheekhu leeyahay oo halkanuu inooga gudagelayaa macnihii sideedaad waxau leeyahay diyadii waxay ka waajibtaa fii ibtaali ilmadqi calaalintii haddii laga buriyo masalan qofkii ayaa ilkihii wax looga yeedhan markaasaanay waxba calaalinaynin ama masalan dee lafgaladyadii baa wax kaga dhaceenoo dee ninkii afkiiba kala qaadi kari maayo sharaab iyo wax yaro saasuu u qurquriyo mooyaane wuxuu calaalin karayaaba ma jiro isna waxaa waajibayaa diyadiisii oo dhammaystiran ayaa waajibaysa maxaa yeelay dee waa manfacadii weynayd waxtarkii weynaa ilkuu lahaayeen wey ilkaana diya ka waji manfacadeeduna waa la mid marka waxaa kaluu sheekhu leeyahay haddii qofkii laga tegsiiyo quwadii imnaha bimacnaa manituurkii oo dhabarka ayaa laga jebiyey dabeetana wax mani oo ka soo baxaysa ama biyihi taran oo ka soo baxaya ayaan jirin marka dee halkaa tafiirtii ayaa marka iyo nasligii ayaa ku go-ayoo diyo dhammaystiran ayaa ka waajibaysa macnaha tobanaadna waxa weeye wa quwati xablin uraysiga haddii markaas ayana laga buriyo ayana mag dhammaystiran baa ka waajibayso masalan gabadhii haddii waxyaalo loo geysto marka ay uraysan weydo dee diyadeedii oo dhammaystiran ayaa ka waajibaysa xagga ninkana waa ka suurtagaloo dee xibaalkii hadduu ninka ka suurtaga uu ka tago oo masalan dhabarka ayaa waxyaalo looga geystay manidiisii baan waxba uraynan diya ayaa ka waajibaysa ama masalan xuniyaha oo dee lagu tilmaamo halkay manidu ku guntanto ayaa waxyeelo loo geystay markaasaa uraysan oo dabeedna waxba urayn waayo markii horena qof madhalaysiiyo wax lagu ogyahayna ma ahayn marka halkaana diyadiisii ayaa ka waajibaysa macnaha koob iyo tobnaad wa tajibu diyatu fii dahaabi iljamaaci jamaaci hadduu ka tago kan waxyeelada loo geystay oo masalan isagoo xubinkiisina iska badqaba biyihiisina iska caadi yihiin ayaa wax lada iyo wax macaansiya ayaanu lahayn taasna iyana magtiisii oo dhammaystiran ayaa ka waajibaysaa oo manaaficda maqsuudada ah dee ayuu ka mid yahay haddii la isku qabsadana dee isagunbaa lagu dhaarin ilaan cid kale oo wax ka garan kartaa ma jirte wa fii ifdaa'iha wallahu aclam waxaynu ku dhex jirnay manaaficdii ama macaanidii haddii qofka laga tegsiiyo ay magtiisa oo dhammaystiran ka waajibaysay markaa kii labiyo tobnaad ayuu halkan nooga gelayaa sheekhu wa fii ifdaa'ihaa gabadhii oo laysu faruuro oo min azawji ka yimi xaa ninkeedii aw hayrihi wa hayrihi iyo kayrkiiba ka timi diyatun magteedii ayaa ka waajibaysa wa huwa ifdaa haddaba waxaa rafcu maa bayna madkhali dakarin xubinka labku halka uu galo iyo wa duurin dabada halka u dhaxaysa oo la qaado oo laysu faruuro weeye waqiila waxa la yidhi dakarin iyo wa bawlin waxa weeye iyadoo ifduhu la qaado maa bayna madkhali dakarin halka dakarku galo wa bawlin wa makhraji bawlin iyo halay kaadi ka soo baxdo fain lam yumkin haddaanu suurto gelaynin alwadu galmadii ilaa biifdaa'in isu faruurkaa mooyaane falaysa lizawji xaaskii ma laha inuu saa sameeyo waxa uu sheekhu leeyahay haddii ruuxii dumar ahaa la ysu faruuro oo isu faruurkaasina uu ka yimaado ninkeedii ama cid kale uu ka yimaado ciddaasi dee ha ahaato markaa noocay doonto ama shubha ha ku timaadiyo ismoodsiis ama zine iyo qasab ha ku timaado midkay doontaba ha ku timaadee haddii ruuxii dumar ahaa laysu faruuro diyatun diyatuha macnaha diyadeedii ayaa u waajibaysa xaye zayd ibnu thaabit saxaabigaa la odhan jiray sidaas ayaa laga wariyey manfacadii dee galmadana meesha way ku tegaysaa ama way ku dhinmaysaa waxaana laga yaabaa in sidaa ay ku dhalmadaysa ayaa laga yaabaa oo dee manidii ayaa markaa saxare iyo kaadi iyo wax dhex gelaysa haddaba ifdaa maxaa la yidhaha isufaruurkaasi waa maxay waxa uu leeyahay sheekhu rafcu maa bayna madkhali dakarin wa dubrin waxa weeye waa iyadoo la gooyo rafca iyadoo la kor yeelay ama la jaro ma yani xaajiz iyo wixii u dhexeeyey bayna madkhali dakarin halkii xubinka raggi uu gelayay iyo wa dubrin iyo dabada oo markaa halkii galmada iyo halkii saxarada ayaa isku mid noqonaysa manfaco weyn ayaa markaa meesha ku lumaysa sidaa daraaddeed ayaa magteedii looga waajibiyey qiila ayaa wuxuu leeyahy maya ifdaaga kaa lama yidhaahdee waxa weeye halka dakarku gala iyo halay kaadidu ka soo baxdo laysu faruuro weeye oo markaa halkii galmada iyo halkii kaadida ayaa isku mid noqonaysa oo wuxuu leeyahay dee halkaa qubulkaa horee dakarku gala iyo dabadu waa xoog bay leedahayoo laf baa weliba u dhaxayso oo dee dakarku wax kale mooyaane isuma faruuri karo markaa ifdaal laguma xambaaraya ayuu leeyahay culimada qaarkoodna kaas ayay xoojiyeen haddaba wuxuu leeyahay sheekhu fain lam yumkin haddaanay suurto gelaynin alwaqdu islaantii haddaan loo tegi karayn ilaa biifdaa'in maxaa ninkeedii inuu dee ifdaha ku sameeyo mooyaano isaga alladiisa ayaa weyn ama iyada ayaa weelkeeduba cidhiidhi yahay falaysa lizawji zawjgii markaa uma sugna inuu la mucaamaloodo maxaa yeelay meeshii dee waxa xaaraantaha ayaa ka imanaya waa manka laa laa yastaxiqu aan mudanin iftidaadahaa bikra jebinteeda oo faazaala albakaarata bikaaradii bikayri dakarin ku suuliya fa arshuhaa baa ku waajibaya ow bidakarin buu ku suuliyey lishubhatin ow mukrahatin ama iyadoo la qasay fa mahru mithlin meheru mahaal ayay yeelaan hayiban xaala kowniya hayiban ay tahay iyo wa arshu lbikaarati bikaarada arshigeedii wa qiila waxaa la yidhi mahru bikrin bikaaro meherkeeda ayay yeelan wa mustaxiquhu ka mutayna laa shaya calayhi waxba guudkiisa ma ahaanin wa qiila waxaa la yidhi in azaala bikayri dakarin hadduu ku zuuliyey fa arshun baa waajibaya ayaa la yidhi waxau sheekhu leeyahay halkaasi waxay ahayd ifdaa bay ahayd oo waa isufaruurka halkana iftidaad weeye ama iqtidaadna waa la yidhaahdaa waxa weeye waa xubkaa bikaarada ee ilaahay uu xubinkaa dumarka xagga hoose kaga dahaadhay waa kaa imika dilaacintiisii ayuu halkana kaga hadlaya waxau sheekhu leeyahay qofka aan mudanin inuu ruuxii dumarkaa bikaaradeedii jebiyo ee bimacnaa aan dee saygeedii ahayn baa looga jeedaa fa azaala albikaara bikaaradii markaa xuubkaana waa xuub ilaahay xubinkaa dumarka xagga hoose kaga dahaadhe ayaa bikayri dakarin buu ku zuuliyey masalan dee far oo kale ayuu ku zuuliyey fa arshuhaa arshigeeda ayaa ku laasimay arshigaa bikaaradu xuubkaasi arshiga uu leeyahay iyo magtiisa ayaa ku laasimaysa arshigiisuna waxa weyn waa xukuuma uun wax muqadara ma lehe ee waa xukuuma uun haddii uu ku suuliyo dakar oo shubha ahaan buu ugu suuliyey oo masalan dee islaandiisii buu moodayay ama mukraha ayay ahayd fa mehru mithlin mehru mathaal hayiban yacni gabadh carmale mehru mathaalkeed ayay yeelanaysaa gabadh carmale mehru mathaal waxay ku yeelato ayay yeelan iyo waarishul waarishul bikaarati iyo xubka arshigiisii oo zaa'idka ah oo meherka ma guda gelayo maxaa yeelay meherkani dee wuxuu u waajibay manfacadan budciga la oofsaday ee loo tegey arshigana jildadaa iyo haraggaa xubkaa la dilaaciyey ayaa arshiguna xaggiisa uu ka waajibayaa markaa sidaas ayay laba weji ay u kala qaabilsan yihiin fa meeru mithlin hayiba meeru mathaal yacni carmali iyo arshu bikaara ay yeelanaysa qiil baa wuxuu leeyahay yalzamu mehru bikrin gabadh bikaara meherkeeda ayuunbaa laazimayo arshi ma waajibayo maxaa yeelay qasadka dee falkan looga jeedo in lagu raaxaystay haydo dee xubkaasina istimtaacaas ayuunbuu ku dhex burburaysna markaa meherkaasunbay yeelanaysaaye marka wax kala yeelan maysa buu leeyahay markaa lishubhatin oo mukrahatin markuuna leeyahay ismootiis ama qasab haddii ay zine ku tagto iyada waa la eegiyo dee hadday gabadh xoro tahay hadur bay iska noqon hadday addooniyo caynkaasa tahayna arshi baa waajibaya laakiin taa ifdaha iyada xataa zinada dee diyadeedu way ku sugmaysayo maxaa yeelay hadday dee waddigan ay ogolaatay dee ifdaha iyo sufaruurkaa may ogolaanin wamustaxiquhu haddaba waxaynu nihi kaa hore waxaynu kaga hadlaynay kee aan mudanin iftidaadkaasi cid kale ahaa wamustaxiquhu kii iftidaadkaa iyo bikra jebintaa mutay oo ninkeediiya laa shay caleyh waxba laguma lahaa yacni bikaaradaa markuu zuuliyo ama dakar ha ku zuuliyo ama wax kale ha ku zuuliyo maxaa yeele sharci ahaan isaga dee waa loo ogolaya hadduu dariiqii uu ku jebin lahaa uu masalan bar iyo wax kale u adeegsadana dee waxba dariiqa oofsashadu gefigiisu waxba dhibaato male qiil baa wuxuu leeyahay ha mutee in azaala hadduu ku zuuliyo bikaaradii bikayri dakarin oo faroo kale uu ku zuuliyo farshun baa ku laazimaya maxaa yeele dariiqii uu mutay ayuu markaa ka leexday oo ajnabi oo kale ayuu noqonaya wa fi lbatshi waxqabadkii diyatun ay ahaatay wakada lmashyu socodkuna waa la mid wa naqsuhumaa wa naqsimaa wa fii naqsihimaa nuqsaantoodana xukuumatun xukuumo ayay ahaatay ee walow kasara sulbahu hadduu dhabarkiisa jebiyo fadahaba mashyu socodkiisii iyo wajimaacuhu baa tegey ow ama wamaniyuhu baa tegey fadiyataani laba diya ayaa lagu leeyay waqiila waxaa leeyay diyatun diyo keliya waxau sheekhu leeyahay wuxuu inooga gelayaa halkana macnihii saddex iyo tobnaad ee diyadu ay ka waajibaysay waxau leeyahay sheekhu haddii la buriyo badshigii waxqabadkii haddii gacan ninkan waxyeelada loo geystay haddii labadiisii gacmoodba ay qallalaan waxba dabeetana ay qaban kari waayaan oo badshii waxqabadkii uu ka tago magtii ninkaas ayaa waajibaysa maxaa yeelay manfacadoodii ayaa dee meesha ka suushay manfaco weyn oo muhiimana way u ahaayeen shayga afraadna waa afariyo tobnaadna waxa weeye waa mashigi iyo socodkii wakadaal mashi socodkiina waa la mid haddii qofka waxyeelo dhabarka looga geysto dabeedna qofkii uu socon kari waayo oo fadhiid noqdo diyo ayaa ka waajibaysa maxaa yeelay manfacadii dee weynayd ee lugaha laga lahaa ayaa meesha ka baxday haddii socodkii labadii lugood uu ka tago oo kaga tegi jinaaye iyo waxyeelo dhabarka looga geystay ayana waa la mid haddii markaa mid ka mida badshigii gacan ka mida waxqabadkii laga tagsiiyo ama lug haddii laga tagsiiyo dee magteedii ayaa waajibaysa wa naqsima wa fii naqsimaa haddii ay nuqsaamaan waxaa nuqsaamay waxqabadkii socodkii ayaa nuqsaamay mana koobmin oo masalan nis iyo rubuc iyo waxaana kumuu koobmin ee nuqsaanu baa ku dhacday xukuumatun xukuumo ayuunbaa ka waajibaysa waxaa tegi hadba nuqsaantu sida ay tahayna dee waa un loo kala fiirinayaayo dee masalan ama ul ha ku socdo ama yuu ku soconin markuu ul ku soconayo si kale u socon waayo dee way sii badanaysaa xukuumadeeda waxaa kaloo sheekhu yidhi haddii uu jebiyo sulbow ninkii majniyo caleyhi waxyeellada u geysanayu dhabarka ka jebiyo fadahaba dabeedna waxaa tegey iyadoo lugtii iyo xubinkii laba kuba u bed qabo ayaa mashihu iyo wajmaacuhu waxaa ka tegey socodkii dhabarkaasa laga jib waa socon kara lugiina waa bed qabaan waxaa ka tegey jimaaci xubinkii waaba u nabad qabaaye wax macaansi ayaanu lahayn aw waa maniyuhu aw mashihu waa maniyuhu ama waxaa ka tegey manidii iyo mashigii ninkii mana soconayo manidiina waa ka tegtay fadiyataani laba diyo ayaa ninkaa u waajibaya maxaa yeelay mid la arkaa dee mashiga iyo jimaaca ama mash socodka iyo manida mid walba mag ayaa lagu magdhabayay dhammaystiran marka uu keliyoobo dee hadday kulmaanna waa la mid farcun wa qiila diyatun qiilla wuxuu leeyahay waa hal diyo uun maxaa yeelay wuxuu leeyahay dhabarkani dee waa meesha manida socodkuna isaga ayuu ka yimaadaa maxalku hadduu midoobana wuxuu keenayaa inay diyadii midowdo farcun haadaa mufaracun mid laga soo fadhiiday ama laga soo yani jaaxi weeye xaggaa hore masaa'ilkaa hore fi ijtimaaci diyaatin kahiiratin fi shaksin bijaraaxaatin waxau inooga hadlaya halkan iyagoo qofkii ay ku kulmeen diyooyin fara badan oo waxyeelooyin loo geystay ay ay ay yani uga kulmaan masalan xubno ayaa la gooyey macaani ayaa laga tegsiiyey waxaana laga wariyey ama laga sheegay inuu yihi sheekha raafici marka loo fiirsado wuxuu yihi waxaad helaysaa khazali baa yidhi ilaa labaatan bay u dhowday laba kun oo halaad way gaari kartaa buu yidhi qof magtiisu raaficina wuxu yidhi haddaad usii fiirsato waabay ka badanaysaa buu yidhi oo dabeedna intuu waxyaalo badan tiriye buu yihi haddii muudixooyinkii iyo jaa-ifooyinkii iyo waxyaalo fara badan laysu wada geeyo dee waxba laga yaabaa inay laba kunba ka badata buu yidhi qofkiina ay nafti kusii jirto azaala idaa azaala markuu zuuliyo ninkii jaanigaha atraafan xubna ayuu zuuliyey wala daa'ifa iyo macaani taqtadii keenaysa diyaatin diyooyin oo famaata u dhinto siraayatan saameyntooda u dhinto fadiyatun diyo keliya ayaa ka waajibaysa wakadaa low xazahu ljaani hadduu qoorta ka jarana waa lamid qabla indimaalihi intaanu bogsan fida sax haddaan qaban waxau sheekhu leeyahay hadduu ninkii jaaniga ahaa suuliyo oo wilinkii ka tiro atraafan xubno ayuu ka tiray masalan labadii dhegood buu jaray labadii gacmood buu jaray labadii lugood buu jaray sankii buu jaray intaasuu israaciyey wala daa'ifa macaanina wuu tiray oo ayana wax manaafic iyo macnayaal ahaana wuu tiray masalan maqalkii baa tegey araggii baa tegey urtii baa tagtay caqligii baa ka tegey macaanida noocaasa taqtadii diyaatin atraafda iyo ladaa'iftaaso diyooyin midkiiba ay keenayso fa maata siraayatan iyadoo waxaasoo waxyaali ay ku yaallaan ayuu saamayntii nabarradaas ayuu dhintay saamayntii nabarradaas nabarradii ayaa wada xanuunay dabeetana eelkii nabarradaasoo dhan ama siraayadoodii ayuu wada dhintay waxaa la mid a hadduu qaar ka mida u dhinto qaar ka mida hadduu u dhinto kuwii kalena aanay bogsanin masalan calooshaas ayaa torri kaga taala madaxana qaar baa kaga yaalay gacmaha waa go'naayeen lugu waa go'naayeen kii caloosha ayaa se ayaanu u dhintay oo la og yahay kuwii kalena waa shuuqayeenoo may bogsanin markay xaaladdu sidaa tahay ee ama dhammaantood uu siraayadeeda u dhinto ama uu qaarkood siraayadooda u dhinto iyadoonay kuwii kalena bogsanin fadiyatun diyo keli ah ayuunbaa ninkaa waajibaysaa waxa kalena waa dhacayaan maxaa yeelay dee waxyeelladii naf bay isu rogtay naftina dee waa mag qura uun laakiin maxaa meesha ka baxaya haddii uu qaarkood siraayadeeda u dhinto intii kalena iska bogsato waxa bogsaday diyada ma gudagelayaan inta bogsatay diyada ma gudagelayaane gaar baa loo soo qaadayaa masalan waxaad ka soo qaadaa lugahaa la jaray gacmihiina waa la jaray calooshana jaa'ifaa kaga taalay madaxana dhowr meelood baa ayaa laftii la dhameeyey markaa nabarradii kaloo dhammi kulli waa wada bogsadeen kulligood say u dhammaayeen dhowrkii meeloodee madaxu waa bogsadeen lugi iyo gacmii waa bogsadeen kii calooshuunbaa wax laga raaciyo bogsan waayey siduu u shuuqaye loo wadwaday buu u dhintay nabarkaa jaa'ifadaa uunbaa isu rogayaa iyadu diyatu nafsi oo isagu xaggan raacaya oo diyatu nafsi uu noqonaye in alla intii kale kuwii maamuumooyinkii kale lugihii iyo gacmihii bogsaday ayaga waa la soo qaadayaa oo magtoodina gaar bay u waajibaysaa markaa sidaasay u kala baxayaan walaa taqtay famaata siraayatan hadduu u dhinto dhammaantood siraayadood dib u dhintay ama qaarkood siraayadoodu ayuu u dhintay ayagoon kuwii kala bogsanin fadiyatun haddii laakiin uu qaar siraayadoodu dhinto iyagoo kuwii kala bogsaday kuwa bogsaday gaar baa xaqooda loo soo qaadaya nafta ma raacayaan waxaa kaloo ayana ay mid u noqonaysaa buuhi wakadaa low xazahu ljaani hadduu kii jaaniga ahaa qoorta ka jaro oo kii waxyeellada u geystay qabla in dibaali intaanu bogsanin isagoo wixii oo nabar ahaaba sidii ay u wada shuuqayaan ayuunbuu yihi war waxaan intii lagu sarrifi dhamad qudhaba ka jartid dabeedna qudhibu kaba sii jarayba nabarradii oon bogsanoo wada shuuqaya ayuu isa sii raaciyey markaana waxay noqonaysaa uun biyo keli ah sida sax haddaan qabanno waa haddii ay marka hore waxyeelooyinka horena camdi ahaayeen kan dambena camdi tahay xagga xukunka aanay ku kala gedisnayn weye maxaa yeelay diyadii nafdu ayaa diyadii nafdaa waajibtay inta aanu wixii kala sugmin deedna way isgudagelayaan asax bay nee faanigu wuxuu leeyahy mee diyooyin ayaa waajibaya siraayadii waxay ku goday buu leeyahy dilkan markaa iyadoo bogsi ku goday oo kale ayay ka dhigan tahay fain xaza haddii haddaba uu jaro qoorta camdan buu jaray waljinaayaatuna khadaan bay ahayd waljinaayaatuna khadaan weeye aw cagsu ama si cagsiya falaa tadaakula isgudagelma jira fil asaxi haddaan qaban walow xaza gayruhuna tacadadad way jiroobaysaa waxau sheekhu leeyahay haddii waxaynu soo sheegnay waa marka ficilkan loo geystay uu midoobo waxau sheekhu leeyahay haddii masalan qoorta wuxuu uga jiray camdi jinaayaadkanna dee waxay hayd gef waxan gef bay uga dhaceen etoobiya waxaa lagu sheegayey masalan qofka marka gaadhigu yar jugeeyo ayaa qabqarash iyo hawlo fara badan intuu ninkaasi waa de wuxuun baa lagu qoraya lacagum baa laga doonaya deedna waxay hadduu taabtaba way sii jiirsiiyaan si markaa shan kun oo riyaal iyo waxaa inkaasi way magtuyo isaga dhigaba marka haddii ay sidaa tahay oo marka hore waxaad gef u dhacay marka dambe laakiin uu camdi uhi israaci oy sidaa u kala baydhaan oo qoorgoyntuna ay camdi tahay waxyeelooyinkana gef marka hore ay hayn aw cagsu ama waa cagsigeedoo gef ayuu iminka qoorta uga jaray jinaayooyinkii waxyeelooyinka horena camdi bay haayeen falaa tadaakula isma gudagelayaan markaa oo naftiina gaar baa loo xisaabin waxyeelooyinkii kalena gaar baa loo xisaabin fil asaxi haddaan qabanno maxaa yeelay way iskhilaafsan yihiin masala isagoo labada gacmood iyo labada lugood gef uga jaray ayuu haddana qoorta ka jaray dee haddii qisaasta laga daayo waa diyadii oo dhan waa wada waajibaysa saddex boqol ayaa waajibaya ninkii walow xaza hayruhu haddaba midaan kiiba ahayn ayaa lagu sababay oo qoorta waxaa ka jaray kii nabarada hore geysay midaan ahayn tacadadad diyooyinka markaa halkaana way tacadudayaano dee ficilka insaanku ama qofku ficil kale ma gudagalo laguma dhiso mid waliba waxay jinaayadiisu waajibisay keentay buu leeyahay faslun halkan wuxuu sheekhu inooga hadlayaa xukuumada waxaa la yidhaahdo intaa hore wuxuu inooga soo hadlayay wixii arshi muqadara lahaa ee masalan ninkii xortaa wixii arshi muqadara lahaa ee goonaab inooga soo hadlayay halkana wuxuu inooga hadlayaa bal xukuumadii iyo addoonka bal waxyeeladiisii tajibu waa waajibtaa alxukuumatu waxa xukuumo la yidhaahdaa fii maa shay fii maa shay ayay ka waajibtaa laa muqadara fiihi wax sharci ahaan la gooyey oo mag ama xoolahi aanay jirin waxau sheekhu leeyahay xukuuma waxay ka waajibtaa shay maal waajibiya laakiin maalkaasi aanu muqadar ahayn oo sharci ahaan aan loo qadarin markaa fii maa maal baynu u qadaraynaayo tacsiirtii masalan iligelo dahabo meelahan uga dhalaalayo haddii laga fujiyo dee tacsiir iyo waxaa mooyaane arshi iyo markaa xukumo iyo arshi muqadari midnaba ka waajibi maayo marka wax diyaahoo qadaran ayaanu lahayn markaa mar hadduu sidaa yahay waxa ka waajiba xukumo ayaa la yidhaahdaa haddaba xukumay maxaa tahay wahiya xukuma haddaba juz-un waa qayb diyada ka mid ah nisbatuhu marka loo fiiriyo ama loo tiiriyo ilaa diyati nafsi nafda magteedii wa qiila waxaa la ilaa cudwi ljinaayati waxyeeladu xubinka ay ku taala marka loo eego nisbatu naqsihaa nisbada ay ka nuqsaamisay ay tahay min qiimatihi qiimihiisa low kaana hadduu ahaan lahaa raqiiqan addoon bisifaatihi ku sugan waxau sheekhu leeyahay haddaad doonaysa haddaba xukuumo xukuumo waxa weeye waa qayb diyada ka mida horto oo sida lagu soo saarayaana ay tahay qofkana ay ku taallo ayaa addoon laga dhigayaa dabeedna laba jeer ayaa la kala qiimaynayaa mar waxaa la qiimaynayaa isaga oo aan jinaayadan iyo waxyeeladan lahayn marna waxaa la qiimaynayaa isagoo jinaayadan leh waxyeeladan dabeedna inta u dhaxaysa qiimahaasee ka soo baxda intaa u dhaxaysaa nisbada iyo heerka ay ka taagan tahay qiimaha ayaa diyadii markaa loo fiirinaya marka wuxuu leeyahay sheekhu waa qeyb marka loo nisbeeyo diyada nafta ama xubinka ay waxyeeladu ku taallo ay tahay nisbada ay ka nuqsaamisay qiimihiisa hadduu addoon ahaan lahaa sifooyinkiisii yacni hadda uu ku sugan yahay ku sugan masalan gacan ayaa laga waxyeelay ayaa waxyaala kaga dhacday markaase waxaynu leenahay war ninkan oo masalan addoon ah oo tilmaamihiisuna sidan uu yahay lagu tilmaamay oon waxyeelo qabin oon gacantaa waxba kaga olin maxaa la siisan lahaa baa leyii waa beryaha hore dee addoommadana la helayay dee suuqa sidaa lo-da iyo geela iyo ariga u joogeen marka la yidhaahdo masalan boqol boqol kun baa la siinaya masalan ka soo qaad ayaa waxaa la leeyahay bal haddaba isagoo bad qabaa la qiimeeyey bal haddana rogo oo addoonkii oo gacantaa imka wax ka qabaa bal haddana qiimeeya waxaa la dhahay waa sagaashan maxaa u dhexeeya markaa qiimihii toban baa u dhexeeya marka waxaa waajibaya baa la leeyahay cusru diyati nafs nafda diyadeedii oo toban loo qaybiyey meesheed baa waajibaysaa ilaan boqolkii maxaa ka nusqaamay dee toban baa nuqsaamo cushura cushurkaasuun xaggii diyada u kaxeen markaa boqolkii markaa cushurkoodoo tobana ayaa waajibaya markuu dee ka waxyeelada loo geystay uu yahay xor laboo muslima markuu yahay maxaa yeelay dee duuduubkanba mar haddii diyo lagu magdhabaya qaybihiina qayb ka midun baa lagu magdhabaya haddaba markaasi waxa weeye juz-u nisbatuhu ilaa diyati nafs marka diyada nafda loo fiiriyo weeye halkan uu ku leeyahy ilaa cudwuljinaayati xubin kale waxyeeladu ku taal baa loo fiirina waxay ka dhigan tahay tobankan qiimaha isdhimeynu dhi marna boqol uu noqday markii aynu fayoobi ku qayminay markii kalena uu noqday sagaashanka tobankaasun halka aada uga fiirinayso diyadii oo dhan xubin kaley ku taallo diyadiisii uun u nisbee oo xubinkan diyadiisu maxay ahayd dee waxay ahaydeen konton bay ahayd markaa xaggaas ayaad uga nisbaynaysaa buu leeyahay markaa cushru diyat cushru diyat lyad gacanta magteedii oo toban loo qaybiyey ayumaa markaa ka waajibaysa oo ah shan halka marna aynu uga diyati nafsi baynu aagnay oo boqolaa marka qiilkeena wuxuu leeyahay cudwga ay jinaayadu ku taallo uun u nisbee oo cushurkaaad soo qaaday cushru diyati lyadi dhe halkaad cushru diyati nafsi ka lahayd ayuu kana leeyahay wuxuu leeyahay dee gacantii ayaa ka dhow halkaad uga tiirinayso gacanta ayaa ka dhowa gacanta haloo nisbeeye buu leeyahy markaa wuxuu ihi juz-un waa qeyb nisbatuhu nafs waqiila waxaa la ilaa cudwi ljinaayati xubinka ay jinaayadu ku taal marka loo nisbeeyo nisbatu naqsiha nuqsaanteeda nisbadiisa ay tahay min qiimati ay ka nusqaamiso low kaana raqiiqan hadduu ahaan laha raqiibi sifaatihi sifooyinkiisa ku sugan uu iminka leeyahay markaa hadda dee tii ma jirto addoon maanta saylada la odhanaya bal hadalbooda inoogu diro inoo soo eega ma jiro marka dee culimadunbay u taallaa iyo dadka qudaadee u xukumaya un bal markaas inay eegaan hadba dee waxyeeladiisu inta ay tahay isagoo markaa inoo kala dhigi doona bal markay muqadar ku taal iyo markaanay meel muqadar la koolin wuxuu sheekhu markaa yidhi fa in kaanat biarafin haddii xukuumadaasi ay daraf daraaddii ahaato lahu muqadarun leh usturida waxaa la shardiya an laa tabluqa muqadarahu inaanay gaadhin fain balaqatu hadday gaadho naqasa alqaadi qaadiga ayaa ka nusqaaminaya shay-an biijtihaadihi aw laa taqdiira fi amwax qadaraad male kaafakidin bawdadiiba weeye fa an laa tabluqa diyata nafsi nafda diyadiisi inaanay gaadhin ayaa shardi ah waxau sheekhu leeyahay haddaba xubinkanay ku taallo nabarkan aan muqadarka lahayni baa la eegaya xubinkii inuu yahay xubin wax qadaran leh iyo inuu yahay xubin aan wax qadaran lahayn marka wuxuu leeyahay sheekhu haddii xukuumadaas ay tahay biaraf liajli arafin macnaa xubin daraaddii lahu muqadar arshi muqadara leh masalan gacanta iyo lugta iyo farta de waxay leeyahay arshiyo go-an bay leeyihin konton toban saddex iyo bar xubintii xubin muqadara ayay ku taalla muqadar leh usturida an laa tabluqa muqadarahu waxaa shardiga inaanay gaadhin xukuumadaasi dee muqadarkii ay fartaasi lahayd waa inaanay gaadhin haddii lagu yidhaahdo sheekhow bal hadda fartaas ayaa nabar ku dhacay oo halkaasaa lacadkaasaa la kala gooyo oo waa taasoo waa la qudbo waad aragtaa ee bal hadda xukuumee haddaad tidhaa tira wallaahi fartan wax badan baa gaadhay koob iyo toban halaad qalad bay noqonaysaa maxay ku noqotay dee muqadarkeedii baad dhaafisay iyada oo joogta ayaad iyadoo la la jaray aad ka magbadisay markaa caqligalna maaha xubinkii oo joogaa inuu xubinkii oo go-ay ka magbata caqligal maaha markaa taasaad iska jiraysaa usturida an laa tabluqa muqadarahu waynaana gaadhin muqadarkiisii xubinkaasi lahaa fain balaqadu hadday gaadho oo wadaada uu ku cayuuqo naqasal qaadi shay-an biijtihaadi qaadiga ayaa ka nuqsaaminayo wax ka goynaya marka waxoogay dee ayaa laga aqal mutamawil laga goyn maayo waxoogay baa laga goynaya ilayn laba dee isku midaho dhiiggan iyo xoolaha qofkuwa waa isku mid sida dhiiggan qofka loo ilaalinayo ayaan kan xoolihiisa da in layska soo dareersadana la doonayni mid walba waa in intiisa loo ilaaliya aw laa taqdiira fiihi waxa qadaraad ah ma laha muqadarna ma raacsana kafakidin waaba bawdadii dhabarkii masalan dee cududii dhudhunkii fa an laa tabluqa diyata nafsi inaanay diyadii nafda gaadhin ayuunbaa laga maarmaana macnaha waxaa looga jeedaa dee inaanay xubin muqadara ah inaanay gaadhin maxaa yeelay kulligu dee jusga waa ka badan yahay kulligu jusga waa ka badan yahay markaa waa inaan arshi xubin muqadara waa inaanay gaadhin oo waa inay ka yar hooseysaa haddii aan dee waxyaalo kale oo fara badan aan laysu eegaynin wa yuqawamu waana la qiimin bacda indimaalihi intuu bogsaday dabadeed ayaa la qiimayn fain lam yabqaa naqsun haddaan nuqsaami harin uctubira aqrabu naqsin ila lindibaali ayaa layi waqiila waxaa liyuqadiru qaadima biijtihaadii ku qadaraya waqiila waxa la qulma magdhowo ma jiro waxau sheekhu leeyahay si loo garto xukuumada qofkan majniyu calayhiga ee addoonka laga dhigayo waxaa la qiimaynaya bacda indibaalihi intuu bogsaday dabadeed maxaa yeelay dee waxaa dhici karta inay jaraaxadani naftaba gaadhsiiso israa'il keento marka xukuumada keliya maahae dee hadday qisaas tahay iyo haddii masalan wax muqadaro la kala qaadanayo ay tahay iyo hadday xukuumo tahay mid kastaba waxaa lagama maarmaan ah in indimaal iyo bogsaad yimaado marka aada lagula waxaqeed waxaqiisa waa inaad ugu horrayntaba weydiisaa qofku ma bogsatay haddii aanu bogsanin laba arrimood baa ka imanaya laba arrimood baa ku jira labada qoloba jaaniga iyo majniyu calayhiga labadaba waxaa laga yaabaa inay dhibi ugu jirto mar waxaa laga yaabaa inuu ninka jaaniga ahi dhibi ugu jirto oo masalan isagoo gaadhigii maanta jugeeyey oo dabeedna meelahaa sinaha iyo miskaha iyo dhulka ku yar dhuftay oon kiciba karayn haddaad berrito eegto oo tiraa ninku dhabarku ka jaban yahay ood boqolkiisiiba ugu duugto berritana iska dhababaceeyo ilay mabuu bogsanini markuu bogsado dee ninkii jaaniga habaad markaa dhibtay haddii iyadoo halkan madaxa lagaga dhuftay nabar aada isla maalintii ku xigtay baa aada xaqdo oo tidhaahdo waxa weeyaan waa hashmi oo lafdi baa jabtay oo wacanka oo ninkii ilaahay balaayoba ka raacayo dabeetana uu qur baxo dee markaana waxaad dhibtay ninkii majniyu calayhiga ahaa markaa si loona kala hadho yacni labadoodana aanay dhibi ugu imanin waa inuu qofku bogsadaa waayi haddaba bogsay fain lam yabqa naqsun haddii aanay wax nuqsaaniba hadhin wax nuqsaani ninkii waxyeello waa gaadhay laakiin markuu bogsaday manfaco iyo qurux iyo qiime midnaba waxba waxay waxyeelladii waa yeelan weyn caadi buu iska noqon see la odhan uctubira aqrabu naqsin bal xilliyadii nuqsaanta uu lahaa xilligii ugu dhawaabaa la eegi horta bishii hore siduu ahaa baa la odhan bal bishan iska daayo dee saas u yar ahaayo ninku waxbaa ku yar sii ahaa dee inta halkaasunbaa laga yar fiirin oo la odhan halkaasunbaa wax looga soo qaaday uctubira aqrabu naqsin ila lindibaali bogsaadiga nuqsaantii ugu dhoweyd ayaa la fiirin si aanay dee qofkan macsuumka ahee dhowrsoon waxyeello ku dhacday aanay dee u waxbeelin waxay leedahay haddii ay nuqsaani muuqan weyda xilligii dee la toltolayo ee dhiigu ka soconayay mooyaane masalan xilligii dhiigu ka yeer yimi markaas mooye mar kala nuqsaani jirtayba ma jirin waxaa la yidhi markaa jaraaxada daamiye iyo unbaa laga soo qaaday oo ka dhiijisa oo iminka haddii waxba laga waayo ka dhiijisadaas unbaa dabeedna looga xaqi qiil baa wuxuu leeyahay ma yuqadiruhu qaadin biijtihaadihi war qaadigaasunni meesha waxa ka soo qaado ha kala sabirsiiyo dadkaasuna yidhaahdo waqiila laa qurba qiil baa wuxuu leeyahay midhba meesha kuma jiraan waajibku waxa weeye ninkan waxyeellada geystay uun hala tacsiiro oo ta isaga ama jeelka ha lagu yar tuuro ama hala yar dhangadeeyo wuxuun isaga ha lagu yar ganaaxo laakiin de waxaa la soo qaadaa meeshii ma yaallaan soomaaliduna beryihii hore waxyaalaha may aqoonin xaqa iyo dhiig cun may ahayn ee waxay ahayn dad inta badan iscafiyo mid waliba inay ku imanayso dee ogaa iminka xangaruufa markay maantao kala dhacdaa lagu leeya berrito bal hadda eeg dee way baaba'aysaa haddaa markaa tidhahda dib u dhigana dee way baaba'aysaa runtiina way ugu dhacdoo qof dhakhtarka yaalla ayaa la yidhi barkaa dhowr xagdimood buu qabay bal inta dambe ha dambayse kuwan baaba'ayo noo si eg waljurxu waxyeelada almuqadaru ee la qadaray ka muudixatinba weeyaane yatbacu waxa raacaya ashaynu xawaalayhi shaynka iyo foolxumada hareerihiisa wamaa shayga laa yataqadaru aan qadarrayna yufradu bixukuumatin ayaa lagu gaari yeelaa fila sax haddaan qaban halkana waa qaaciido weyne bal ayana qabsada waxau sheekhu leeyahay jaraaxooyinka iyo dhaawacyada labaa loo kala qaadaa muqadar iyo hayr muqadar hadday jaraaxadu muqadaro tahay oo wax qadaraya muudixadii haashimadii munaqiladii ma'muumadii aynu soo marnay yatbacuhu shaynu xawaalayhi foolxumooyinka hareerihiisa ah ee raacsani way raacaan oo xukuumo gaar ah laguma gaar yeelo xukuumo laguma gaar yeelo hadday foolxumo iyo qodobadii nabarkii mudaxada qodobadii oo muuqda iyo dee meeshii ay wax ka muuqmuuqdaan adoo muudixa xukumayntaana raacin maysid odhan maysid halkaana bal had iyo laba halaad iyo wax ka soo qaad hayani waxaa leeyahy haddii muudixadu ay wada gaari lahaydba dee waxa muudixo keliya ubay ahaan lahayd dee shaynkana waa la mid haddii uu dee meel kale u gudbo mooyaane masalan dee ha madaxay hayday hadduu dee markaa qadaadkaaga usii gudbo oo uu ka dhaadhaco ama wejiga u gudbo markaa haddii mase madaxa ahayo wejiga usoo gudbo xubin kale u gudbo isaga waa la soo qaaday lakiin waa markay iskumeesha yihiin wamaa laa yataqadaru yufradu bixukuumatin fil asax wixii ayada aan muqadarka ahayn masalan dee xagtimihii iyo daamiyadii baadxubnihii dhaawacyadii kale mudexada ahaa inaynu ka hadlaynay ayagu may lahayn wax qadaran yufradu shaynka iyo foolxumadii ka muuqatay bixukuumatin baa lagu gaariyeeli fil asax asax haddaan qaban laakiin dee waxaa laga maarmaana inaan markaa iyada lafteedii ana dee muqadarkii aanad isla sii dhaafinin ayaa iyana laga maarmaan ah wa fii nafsi raqiiqi addoonka nafdiisa qiimatuhu baa ahatay wa fii gayrihana maa naqasa min qiimatihi waxa qiimihiisa un ka nuqsaamay weeye lam yataqadar fi lxuri haddaan u qadarmin wailaa haddii kale fa nisbatuhu min qiimatihi ayaa waajibaysa wa fii qawlina maa naqasa waa wixii nuqsaamay un waxau sheeku leeyahay addoon haddii la dilo waxaa ka waajibaya nafdiisa qiimatuhu qiimihiisa un waa la qiimayn un waa neef xoolaha oo kale oo gaadhi jidhayoo markaa sidii neefkaaba loo qiimaynayey ayuunbaa isna loo qiimaynaya waxay doontaba ha gaadho ama jiraayadu camdi adaama khad ahaato diyadii ka xortaaba ha ka badato wa fii gayrihaa nafdiisa waxaan ahayn ee xubnihiisii masalan ahaa fii gayrihaa atraafdiisi iyo macaanidiisi iyona maa naqasa min qiimatihi waxa qiimihiisa ka nuqsaamay ayuunbaa waajibaya in lam yataqadar fi lxuri kii xortaa haddaan u qadarnayn waxyeeladan ku dhacday haddaanay ninka xortaa muqadar ku lahayn oo masele nabar bawdada kaga dhacay iyo nabar halkaa markaa cududa kaga dhacay iyo xorka muqadar kuma lahayn nabarkan isaga ku dhacay qiimi waa la qiiminoo qiimihiisa wixii ka nuqsaamo unbaa u waajibaya wa ilaa haddii kale oo xorta ay ku qadarnayd xorta way qadarnayd masalan waa gacan oo kale gacan baa laga jaray gacantani dee xorta way qadarnayd fa nisbatuhu waxaa muqadarkaa ninka xorti muqadarkaa ninka xorti uu ahaa nisbadu diyada ka taagna ayuunbaa qiimihiisa laga siinaya masalan gacantii saw konton may ahayn oo diyada barhkeed may ahayn isna qiimihiisa barhkeedumaa markaa gacantii uga waajibaya haddii gacan laga jaro dee tobanso may ahayn oo cusru diyo may ahayn isna cusrulqiimun buu yeelanaya qiimihiisa cusurkii qawl baa wuxuu leeyaha maa naqasa mee wixii qiimihiisa ka nuqsaamo uun ayuunbaa waajibaya ee waxba markaas muqadar iyo muqadaraan loo eegi maayo walow qutica haddii la jira dakaru iyo waunthayahu dakarkii iyo xiniyiba waa la israaciy fa fi ladhari qiimataan wathaanina maa naqasa waa wixii nuqsaamay fain lam yanqus haddaanu nuqsaamina falaa shay-a waxba ma jireen waa hadal labadan qowl daba socdaa wuxuu sheeku lehy haddii dakarkii iyo xiniyiba la jaro fa fil adhari qowlka adharka ah aynu lahayn waxaa nafdiisana ka waajibaysa qiimo wixii muqadar ninka xortaaba ku lahaana dee nisbadiisii ayuunbaa waajibaysaa waa qiimataani waa laba qiimo laba qiimo ayaa waajibaya maxaa yeele ninkii xortaaba dee laba diyuunbaa u waajibaysay taanigu wuxuu leeyaha maa naqasam waa wixii ka nuqsaamay uun hala eego una xiyaraanta iyo dakar la-aantaasi haddii ay qiimihiisi nuqsaamisa nuqsaantaasuma u waajibaysa fain lam yanqus haddaan waxba nuqsaamin sidanba lagu jeclaado oo la yidhaahdo dee kaa la iska dirdiranayan dhib kala lahayn baaba u wanaagsan falaa shay-a waxba markaa ka waajibi maayaan goyntooda qowlkan haddaan ku soconno oo dee wax nuqsaana baan meeshii jirin wallahu aclam baabu muujibaati diyati waalcaaqilati waalkafaarati baabkan waxaa inooga hadlayaa waxyaalihii diyada waajibinayey ee nintii inoo soo hormartay aan ahayn waxaa kaloo inooga hadlaya caaqiladii iyo tolkii bal jinaayooyinka gefka iyo lahaa tolka ayaa qaadaya ayuu halkan inooga hadlaya waxaa kaloo ka hadlaya kafaarada marka qofku wax dilo ku waajibta waxaa kaloo ayana inooga hadlaya waxyeelada addoonka iyo masalan urjiif haddii la waxyeeleeyo intuba waxay soo gelayaan baabkanay soo gelayaan marka caaqilo waa tolka markaa caaqilo waxaa loo yidhi luq ahaan waxay ka dhigan tahay baa la yidhi waa kuwii dabray yacqiluuna lyila bifinaayi daari lqatiil geela ayay ku soo dabraan qofka wax laga dilay duleedkiisa ayay kusoo dabraanoo saasa caaqilo loogu magacaabo ama bimacnaa qofka ayay xumaanta u diidaanoo caqligu bimacnaa almanci weeye ama caqli oo bimacnaa diye ah kuwii bixinaya weeye saaxa idaa saaxa markuu ku qayniyo calaa sabiyin ilmo laa yumayizu oon waxba kala soocaynin oo calaa tarafi sadxin saqaf dhinacii ku sugan fawaqaca dabeedna u dhaca bidaalika kaa daraaddi qaylaha daraaddii u dhaco oo fa maata uu dhinto fadiyatun muqalladatun diyo la adkeeyey ayaa cala alcaaqilati tolka lagu leeyahay wa fii qowlin qowlna qisaasun qisaas ayaa ka waajibaysaa ee walow kaana biardin hadduu sabigaasi dhul ku sugan yahay ow ama saaxa uu qayliyo calaa baaliqin mid qaangaadha oo bitarafi sadxin ku sugan falaa diyata magi ma jirto fila sax haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay haddii uu qof ku qayliyo calaa sabiyin laa yumayis ilmo yaroo sabi oon waxba kala soocaynin aslan baan waxba kala garay ama dee qofa tamyiizdiisu ay isaga liidato ama dee qof waalan ama qof caqligiisu iska daciif yahay ayuu ku qayliyey qofkaasina wuxuu ku sugan yahay amaba saaran yahay calaa tarafi sadxin sadxi macnaa saqaf darafdii saqaf sare masalan ama qalsabadaba ka soo qaada ayuu dhinac dushiisa sare ayuu dhinac qar kaga fadhiyaa ama masalan dee ceel buu ku dul fadhiyaa ama webi buu dee dul taagan yahay qaylo xooga ayuu ku qayliyey fawaqaca bidaalika qayladaa daraaddeed ayuu dabeedna u dhacayo qofkii intuu naxay uu booday u isbaraanbaray ayuu dabeedna dhacay meeshii buu ka dhacay fa maata dabeedna waa dhintay sidii buu ku dhintay fa diyatun fa fiihi diya waxaa ninkaa ka waajibaya diyo muqalladatun la adkeeyey oo xagga laga adkaynayaana dee geela saddexdii sifa laga dhigayo geel diyaahoo la adkeeye ayaa ka waajibaya oo cala alcaaqilati weliba tolka lagu leeyahay tolka ayaa lagu leeyahay maxaa yeelay taahiirka inta badan dee waxaa la yidhi ma raadayso qaylada iyo waxyaalaha noocaasi dadka noocaasi ma raadayso marka iska macnaha shibulcamdi oo kale unbu iska noqonayaayo tolka ayaa lagu leeyahay diyo muqalladahoo la adkeeyey qowl ayaa wuxuu leeyahay maya waxaa ka waajibaya qisaasun qisaas baa ka waajibayo qofkii ku qayliyey ee qofku dabeetana soo halla qisaasa buu leeyahy maxaa yeelay dee waa qaalib markaa qof meel iska fadhiyo laga nixiyey inuu dee soo dhaco dabeetna halaa ku dhintay waa qaalib buu isagu leey ka horena wuxuu leeyahay qaalib ma aha qowlka hore haddaba walow kaana hadduu ahaan laka lagu qayliyey biardin dhul ayuu iskaga sugan yahay waaba ilmo yar ama qof caqligiisu daciif ya lakiin dhul buu iska joogaa dabeedna sidii buu ku dhintay qayladii waa naxay una naftii waa isagoo ka baxda unbaad arkay ow saxa calaa baaliqin ama dee mid qaangaadho caqlila buu ku qayliyey bitarafi sadxin kaa baaliqini wuxuu ku sugan yahay isagu saqaf darafdii buu ku sugan yahay dabeedna kii baaliqa waa soo dhaco sidii buu ku dhintay falaadiyata fil asaxi asax haddaan qabana kaa wax maga lagaga yeelan maayo ninkaa maxaa ila arrinkaa in lagu dhinto ayaa dee iska naadira kannadii qof baaliqa buu ahaayo dee isagay ahayd inuu xajisto sabi yaroo meel markaa iska fadhiya dhulna dee inuu qaylo markaa meel laga qayliyo ku dhintaa waa shay iska naadira buu leeyahy wa shahru silaaxin hub la bixidii ka siyaaxin qaylo ayay la mid tahay wa muraahiqun kaa qaangaadhka u dhowaado mutayqidun oo soo jeedaana ka baaliqin buu la mid yahay waxau sheekhu leeyahay haddii qofku uu hub la baxo oo ula baxo qof arkaya oo qof indhaqabo oo soo jeeda ayuu hub ula baxay masalan qori buu ku qabo tooray buu ula baxay waxun buu walaac ka siiyo u tusay shahri waa macna waa la bixin ka siyaaxin qayladii ayuunbay la mid tahay qayladii ayuunbay la mid taho dee hadduu ilmo yar oo meel dalafa saddexiya iska saaran haddii ku qaliyu sidii ku dhaco dee diyo muqalladaa baa lagu leeyahy hadduu dhul ku sugnaan lahaa ama mid baaliqa uu ku qaylo lahaana wax diya ay kama waajibeen oo taasubuu la mid yahay waxaa kaloo sheekhu uhi muraahiq muraahiqu waxa weeye waa kaa qaangaarhka iskaga dhow een weli ilmahaan qaangaadhin weeye mutayaqidun oo soo jeedaa sebi isagu la midnaha kabaariqan buu la mid yahay oo isagana diya ka waajibi mayso oo inta badan dee kaa muraahiq baaliqi mar hadduu iskaga dhow yahay arrimaha kuma ta'asuro kuma raadoobo walow saaxa hadduu ku qayliyo calaa saydin ugaad fadla daraba sabiyun dabeedna sebi ayaa isrogrugo isbaraanbaray wasaqada waa dhacay fadiyatun mukhafafatun diyo fudud la fudaydiyey iyo cala alcaaqilati tolka lagu leeyahay waxau sheekhu leeyahay halkii markii hore isaga uu kaga qaylinaya baa ninkani dee ugaadhiyo waxbuu ku qaylinayey qayladii dabeetana ugaadha uu ku qaylinayey uu ku didinayey ayaa fadaraba waxaa isbaraanbaray oo isla dhowlay sabiyun sabi aan mumayis ahayn baa wixii ka maxay oo islooy markaa sabiguna meel sar u saara wasaqada dabeedna waa dhaco sidii buu ku dhintay fadiyatun mukhafafatun cala alcaaqila diyo la fudaydiyo geela shantii sifo loo qeybiyey ayaa lagu leeyahay ninkaa awaadha ku qaybiye tolkii maxaa yeele dee shaksigan umu qastin haddii dee au masalan dar ilaa isaga dhinto waxa naxid iyo boodid iyo baraambarka aan lagu aragna dee ma damaan ma yeelanayo